weerarkan oo duleedka saakow lagu qaaday oo dhacay sabtidii aanu ka soo gudubnay ee isugu jiray duqayn dhinaca cirka ah iyo dagaal dhulka ah oo la sheegay inay si wadajira u fuliyeen ciidamo soomaali ah iyo kuwo ameerikaana ayaa lagu bartilmaameedsanayay mas-uuliyiin xarakada al-shabaab ka tirsan oo halkaasi lagu tuhunsanaa afhayeenka wasaaradda amniga gudaha soomaaliya cabdikaamil macalin shukri oo saxaafadda maanta muqdisho kula hadlay ayaa xaqiijiyey jiritaanka dhacdadaasi isagoo sidoo kalena tilmaamay in lagu dilay rag xarakada heer sare ka joogay inkastoo uu sheegay in magacyadooda aanan weli si buuxda loo xaqiijin
saddex iyo tobankii bisha ay howlgal ay sameeyeen ciidamada gaarka ee u tababaran inay waxaan ku dhahay sida goonida ah ay u qaarsadaan argagixisada ayaa ku sameeyey howlgal isugu jiray inay si toosa ay u beegsadaan kadibna la duqeeyo saakow meel ku dhow oo ah duleedka saakow ee degmada waxaan ku dhahay jubbada hoose meeshaas oo lagu dilay saddex sarkaal oo ka tirsan saraakiisha sarsare ee al-shabaab saraakiishaas oon jecelnaha magacyadooda inaan gadaal ka soo sheegno markii la xaqiiqsado waxa ay yihiin oo lagu wado saraakiishaasi sidoo kaleeto saraakiishaasi meesha ku dhintay kuwa qaarkood dhaawacyo kuwa ay gaareen baa jiro oo ay soo sheegayaan shacabka marka kuwaasna waan soo sheegi doonaa insha allahu magacyadooda iyo waxa ay yihiin bilihii ugu dambeeyey ayaa waxaa kordhay weerarada noocana oo ay ciidamada soomaaliya iyo kuwa maraykanahoo isbahaysanaya ay ka fuliyaan gobolada koofureed ee dalka soomaaliya waxaana ilaa iyo hadda ku baxay rag xilal sarsare ka hayay al-shabaab dhinaca kale ciidamada soomaaliya oo garabsanaya kuwa amisom ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay howlgallo lagu baadigoobayo xubno ku abtirsada xarakada al-shabaab ka fuliyeen degmooyin dhowrahoo ka tirsan magaalada tan muqdisho in ka badan toban ruux oo la tuhunsan yahay in qaarkood ay al-shabaab yihiin ayaa howlgalladaasi ka dhacay degmooyinka xamar jajab dayniile iyo shibis oo maalmihii lasoo dhaafay dad lagu dilay lagu soo qabqabtay sida uu mar kale sheegayo afhayeenka wasaaradda amniga gudaha soomaaliya cabdikaamil macalin shukri marka guud ahaan ragga lasoo qabtay lix lagu soo qabtay degmada degmada xamar jajab laba lagu soo qabtay sidoo kaleeta shibis iyo saddex lagu soo qabtay hadda tuunkooda uu socdo oo xalay la soo qabtay tirada guud ahaan markaas waxay noqonaysaa lix iyo saddex iyo labo haddii la isku daro waa waa koob iyo toban waayo koob iyo tobankaas ayaa ay ku socotaa baaritaanka howlgalladana way soconayaan howlgallada noocan oo mararka qaar lagu soo xiro dad tobanaana ayaa intooda badan la sii daayaa marka muddo la hayo baaris kadibna la sheego in wax dembi ah lagu waayey jaafar kuukay v o a muqdisho